بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى أولا الحمد لله إلهي تبارك وتعالى يا مهدله فصح دير كدب نبدي سوكسو كين عليي فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات waxaynu soo gaadhnay shan iyo tobanka jis halkii baynu ka sii bilaabi doonaa caawa biidn illaahi subxaanah waxaa casharkeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda shan iyo toddobaatanaad ee suuratu lkahfi waxaanu ku joogaa aayadda shan iyo tobnaad ee suuratu maryam haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamo aynu ku dhex jiray qisatu muusa maca alkhadir calayhim assalaam qisadii nebi muuse calayhi salaam iyo nebi khadir dhex martay ayaynu ku dhex jiray waxaa kaloo qasaska ku soo arooray suuratulkahfi ka mid oo caawa aynu mari doonaa biidni illaah qisatu dilqarnayn addoonkii saalixa ahaa ee wanaagsanaa ee la odhan jiray dulqarnayn waxaa kaloo aynu mari doonaa biidni illaahi subxaanah qisatu yajuuja wa majuuj qoladaa la yidhaah ya-juuj iyo ma-juuj qisadooda oo soo bixitaankoodu uu ka mid yahay min ashraati asaaca calaamadaha qiyaamuhu markay soo dhowdahay lagu garto waxaa kaloo aayaadkaynu mari doonaa ay ka warramayaan jazaau alkaafiriina yowma alqiyaama wa jazaau almu'miniina yowma alqiyaama abaalmarinta ay kala mudanayaan labada qolo ee gaalada iyo mu'miniintu maalinta qiyaame waxa suuradda gebagabadeeda waxaynu ku mari doonaa kamaalu cilmi illaahi tacaala wa waxdaaniyatihi wa bashariyatu rasuul cilmiga alle subxaanah dhammaystirankiisa uu kaamil yahay ee wax walba u koobay iyo kelinimada alleh iyo basharnimada rasuulka salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh kadib waxaynu ku mari doonaa bilowgan suuratu maryam qisatu zakariya wa bishaaratuhu biyaxya calayhim assalaamu qisada ku saabsan nebi zakariye iyo bishaaradii loogu bushaareeyey inuu u dhalanayo yaxye oo isaguna nebi ah mawaadiicdaas ayaa caawa aynu qaadan doonaa biidni illaahi jalla sha'nuh allah waxau ihi subxaanah qaala alam aqul laka inaka lan tastatiica maciya sabraa qaala waxa uu idhi khadir alam aqul miyaanan kugu odhanin laka adiga muusow innaka adigu lan tastatiica kari maysid sabraa adkaysi iyo sabir maciya aniga la jirkayga aad sabirto kari maysid miyaanan hore kuugu odhan markii hore waxa uu ku yidhi markii doonta intuu jeexay uu ku qabsaday waxa uu idhi alam aqul innaka lan tastatiica maciya sabraa miyaanan ku odhan sabri maysid markan labaadee inaka dilkiisii uu ku qabsadayna wuxuu ku yidhi qaala alam aqul laka oo laka ayuu kusoo kordhiyey sababtu waxa weeyaan bay culimmadu yidhaahdeen sida maxalliguba uu jalaaleynka ku tilmaamayo tii hore cudurdaar buu lahaayo wuu iloobay waa kii lahaa ilowshahay qaban su-aashii hore tan labaadse cudurdaar male oo wuu u badheedhay marka canaanta wuu ku kordhiyo wuu ku adkeeyey oo in la yidhaahdo alam aqul miyaanan odhan iyo in lagu yidhaah alam aqul laka war adiga miyaanan kugu odhan adiga miyaanan kugu odhan baa ka adag markaanay la socon marka laka waa ziyaadat lcitaab waa canaan ziyaado ah waayo halkan cudurdaar kuma leh qaala waxa uu ku yidhi alam aqul miyaanan kugu odhan laka adiga muusow miyaanan kugu odhan innaka adigu lan tastatiica kari maysid sabraa adkaysi iyo sabir maciya aniga la jirkayga aada sabirto keri maysid hore miyaanan kuugu odhan adiga muusow qaala waxa uu muuse yidhi in sa'altuka khadirow haddaan ku weydiiye can shay-in wax bacdaha ay bacda haadihi almara markan dabadeed wax kale haddaan ku weydiiyo falaa tusaaxibnii hayla saaxiibin macnaha ha ii ogolaan inaan kula socdoon ku raaco qad balagta min ladunnii cudraa jumladana waa mowducu tacliil oo waayo qad balagta waxaad dhab ahaan gaadhay khadirow min ladunnii agtayda waxaad ka gaadhay cuduraa cudurdaar kol haddaan mar saddexaad su-aal dambe kugu soo celiyo alla ilaaha markaa garowshiyo iyo cudurdaarba waad gaadhay oo kugu qabsan maayee markaa iska kay reeb fanalaqaa dabeed waa tageen khadr iyo muuse xataa idaa atayaa markay u yimaadeen ahla qaryatin magaalo ehelkeed ayaa istadcamaa jawaabka idaada halkaa rid ay ka quudin dalbeen markay dad degaan degan u yimaadeen ilan waa dad socoto oo soo daalay oo baahane istadcamaa way ka quudin dalbeen ahlahaa qaryadaa ehelkeedii way ka quudin dalbeen oo cuntona siiya bay yidhaahdeen waxaana ku jira mawdu yani wadcu daahiri mowdica almudmar liziyaadati tashniici calaa ahli hadihi alqarya halkii damiir loo celin lahaa daahirkii baa la soo celiyey canaantiiyo ceebayntaa lagu adkaynayaa ilan istadcamuuhum baa ku filayd mar haddii hore loo soo xusee xataa idaa atayaa markay u yimaadeen ahla qaryatin magaalo ehelkeed istadcamaa way ka quudin dalbeen ahlahaa qaryada ehelkeedii fa abow dabeed waa diideen ehelkii qaryadaasi an yudayifuuhumaa muuse iyo khadir inay sooriyeeyaan oy martigeliyaan waa diideen fa wajadaa dabeed waxay ka heleen fiihaa magaaladaa dhexdeedii jidaaran gidaar oo gidaar bay ka heleen gidaarka oo yuriidu doonaya an yanqada inuu dhaco macnaha inuu dhaco u dhow oo waxa weeyaan ciiray oo qalloocsamay fa aqaamahu dabeed waa toosiyey khadir oo xoog iyo awoodda alla uu siiye gacanta intuu saa ugu qabto unbaa uu toosiyey qaala waxa uu ku yidhi muuse low shi'ta haddaad dooni lahayd latakhadta waxaad yeelan lahayd calayhi ay calaa iqaamatih derbigaa toosintiisa waxaad ka yeelan lahayd ood u yeelan lahayd ajraa mushqaayad macnaha waxaad odhan lahayd dee ujuuro naga siiya ilan waa nimankii ina qadiyey ee ina sooriyeyn waaye qaala waxau ihi low shi'ta haddaad dooni lahayd khadarow latakhadta waxaad yeelan lahayd ajraa mushqaayad calayhi ay calaa iqaamatih gidaarkaa toosintiisa mushqaayad baad u yeelan lahaydoo waxaad odhan lahayd ujuuro naga siiya qaala waxa uu khadir yidhi haadaakani yacni mas'aladan iyo arrinkanaad i weydiisay ilan afeef horaa taallay in sa'altuka can shayin bacdaha falaa tusaaxibnii way dhammaatay markaa qaala waxa uu markaa muuse ku yidhi haadaakani ee waxaan u jeedaa qaala khadir waxa uu yidhi oo muuse ku yidhi haadaa arrinkanaad i weydiisay firaaqu beynii wa beynik aniga iyo adiga kala tegeennii weeyi halkaynu ku kala dhaqaaqanay waa halkan saunabbi'uka waxaan kaaga warrami doonaa muusow bita'wiili maa shay fasiridii iyo faahfaahintii ayaan kaaga warrami doonaa shaygaasoo lam tastatic aanad awoodin sabraa adkaysi calayhi korkiisa aad u adkaysato waxaad u sabri kari weyday waan kuu war kaaga warrami warkiibaabuu bilaabay markaa khadir ama asafiinatu markaa waa tafsiil wuxuu u faahfaahinayaa oo u kala saarayaa saddexdii dhacdo mid walba siday ahayd buu u sifaynayaa waxa uu idhi ama asafiinatu doontii miyaah looxaan ka jeexay fa kaanad waxay ahayd hiya doontaasi limasaakiina masaakiin bay u sugnaatay masaakiintoo yacmaluuna kaga shaqaysanayay doonta filbaxri badda dhexdeeda faaradtu dabeed waxaan damco aan doonay an aciibaha inaan ceebeeyoon iin iyo nuqsaan u yeelo wa kaana waxa ahaa waraa'ahum ay amaamahum hortoodana waxa ahaa oo ka horreeyey doontaa ay masaakiintaasi leeyihiin oo ay ku sii socdeen oo lafdiga waraa luqa ahaan waxaa la yidhaha carabiga waa almutawaari canka wax alla wixii kaa asturma ama kaa qarsoonaada ama xagga hore ha kaaga qarsoonaada ama xagga dambe eh waraa waa lagu idlaaqaa sidaa daraaddeed baa xagga hore iyo xagga dambeba lagu idlaaqi karaa waayo waxa ka dhexeeya qarsoonaanta wa kaana waxa ahaa markaa waraa'ahum ay amaamahum hortooda waxa ahaa ilan waa ka qarsoonaa oo may arkayne melikun boqor ay melikun kaafirun boqor gaala ayaa ka horreeyey boqorkaasoo ya'khudu qaata kulla safiinatin ay kulla safiinatin saalixa dooni kastoo wanaagsan qaato oo qasbaa xoog iyo xaaraan ku qaata marka waxaynu ugu qadaranaa wasfiga kulla safiinatin saalixatin waayo wuxuu u ceebaynayaa si aanay u noqon mid waxa weeyaan dee saalixo ah oo doonta wanaagsaneen iinta lahayn ayuu qaadan jiray marka wuxuu iinta iyo ceebta ugu yeelayaaba si aanu u qaadanay uga badbaadaan wa ama algulaamu wiilkii yaraa miyaah ee qoorta uu ka gooye khadir fakaana waxa uu ahaa aba- fakaana waxay ahaayeen abawaahu labadiisii waalid ee dhalay aabbihii iyo hooyadii mu'minayni laba mu'miniin ay ahaayeen fakhashiinaa dabeed waxaan ka baqnay baa uu yidhi an yurhiqahumaa inuu labada waalid ku daboolo inan kan yari ama ku xambaaro tuqyaanan qooqiya wa kufraa kibir dee faqatalnaahu baa u qadaran dabeed saasaanu u dilay oo wiilka yar waxaa lagu dabeeceeyey oo lagu abuuray oo uu ku soo dhashay oo uu ku weynaanayo oo qalbigiisa iyo uurkiisa ku jiray dee gaalnimadaas inuu ku taabogelayo weligii aanu ka soo noqonayn marka isagoo yarba oon qaangaadhinba waxa dilkiisa keensanaya horta dee waxaa loo sheegay inuu gaalnimadaa ku dhimanayo oo weligii aanu islaamayn ama aanu ka soo noqonayn waxaana looga baqay dee labada waalid inuu gaalnimo ku xambaaro marka dee waa in looga raaxeeyo si aanu u gaalaysiin fa aradnaa dabeed waxaanu doonay an yubdilahumaa labadaa waalid inuu ugu bedelo rabbuhumaa rabbigood khayraa mid ka khayr badan minhu ilmahani sakaatan xagga tahirnaanta iyo dembila'aanta oo wa aqrabo uga dhowaansho badan xaggoodana ruxmaa xagga naxariista oo ugana baarisan wa ama aljidaaru gidaarkii miyaah fa kaana isaguna waxa uu ahaa huwa gidaarkaasi ligulaamayni laba wiil oo yaryar buu u sugnaa gidaarkaasi oo lahaa labada wiil oo yatiimayni agoommo ah labadaa wiil oo filmadiinati magaalada dhexdeeda ku sugan wa kaana waxa uu ahaa wa kaana waxa ahaa dhe taxtahu yacni gidaarkaa hoostiisana waxa ahaa kanzun kayd ama xoolo fara badan oo lahumaa labada wiil ee agoommaha u sugan wa kaana abuuhumaa aabbahoodna wuxuu ahaa saalixa nin wanaagsan fa araada rabbuka dabeed rabbigaa waxa uu doonay an yablugaa inay gaadhaan labadan agoon ashuddahumaa ay waqta ashuddihimaa adeygooda wakhtigiisii oo ay taabo galaan oo qaan gaadhaan oo wayastakhrijaa dabeed ay la soo baxaan kansahumaa kaydkooga iyo xoolahoodaana ay la soo baxaan raxmatan waa mafcuulu liajlihi lagu cilaynayo iraadada fa araada rabbuka muxuu rabbigaa sidaa u damco u doonay raxmatan liajli raxma naxariis darteed buu sidaa rabbi u doonay raxmaddaasoo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaatay waxau khadir yidhi wamaa facaltuhu madkuuraadkaa lasoo sheegay maan samayn oo damiirka facaltuhu ee mufradka ah saddexdii dhacdoo jamaca wuxuu ugu noqonayaa madkuurnimo oo damiirku madkuurnimo wuxuu ugu noqdaa mufrad iyo muhane iyo majmuuc intaba waayo waxaa lasoo sheegay hoosta kelina waa ka noqon karaa labana waa ka noqon karaa waana ka badan karaa marka imika macno jamac buu madkuurnimo ugu noqon waana saddexdii dhacdo oo dee waxa weeyaan saddexdii arrimood ee min kharqi safiina wa qatli lghulaam waxa weeyaan yacni iyo wa iqaamat aljidaar saddexdii masaleba waa u noqonaysaa doontii uu jeexay ilmihii uu dilay gidaarkii uu toosiyey waxa uu yidhi markaa wamaa facaltuhu madkuuraadka waxyaabaha saddexdee lasoo sheegay umaan samayn can amrii ay biamrii amarkayga iyo ikhtiyaarkayga kuma samayn waxaa meesha ku qadaran dee bal biamri illaah waa waxyi oo amar allaan sidaa ku samaynayay waxa uu yidhi daalika madkuurkaa lasoo sheegay oo tafsiirka aan dhacdooyinkii oo dhan kuu soo faahfaahiyey ah ta'wiilu maa shay fasiridii iyo caddayntii weeyi kaasoo lam tastic aad awoodi weyday sabraa adkaysi calayhi korkiisa aad u adkaysato waxaad u sabri kari weyday fasiridiisii waa taa ayuu ku yidhi muusow halkan waxa uu yidhi daalika ta'wiilu maa lam tastatic calayhi sabraa ta'dii waa laga tegay tastatic lama odhan halkii horena waxa uu yihi saunabi'uka bita'wiili maa lam tastatic calayhi sabraa oo ta baa la socotay culimmadu waxay yidhahdeen marka ataau fiiha ziyaadat lmacnaa wathiqal faqabla tafsiir almacnaa thaqiil wallafdu thaqiil laakin bacda tafsiir almacnaa khafiifun wallafdu khafiifun faqaabala alahqala bilahqal waalahafa bilahaf masaa'ilkan iyo dhacdooyinkan markii horeen la fasirin wax macno culus oo weyn bay ahayd qof dhanoo dee qoorta laga gooyey dooni la jeexay si ay u qarqoonto laga yaabo dee inay dhibaataba ka dhalato gidaar la yska toosiyey iyadoo aan iyagiiba la waxa weeyaan martisooriyeyn marka dhacdooyinkan tafsiirkooda ka hor dhacdooyin culus bay ahaayeen macnahoodu kol haddii macnahoodu culus yahay lafdi culus baa lagu qaabilay oo ta baa la socoto oo maa lam tastatic calayhi sabraa markii la fasiray dabadeed macnihii waa fududaaday ilan waa la faahfaahiyey kol haddii macnihii fududaaday lafdi fudud baa lala qaabilay oo ta'dii culus- cuslayd baa laga jaray maa lam tastic calayhi sabraa markaa khifada iyo hiqalku waa qabla tafsiir iyo bacda tafsiir halkaa hore ee jidaaran yuriidu an yanqada fa aqaamah yacni jamaadaadka ma doonis bay leeyihiin mise waxaa looga jeedaa uu yacni inuu dhicuu ku dhowaaday sida saxiixa ah waxay jamaadaadku leeyihiin doonis iyo diidmo iyaga ku habboon oo loo sugayo shareecadana ku soo aroortay oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa innii la acrifu xajaran kaana bimaka yusallimu calay waxaan garanayaa dhagax maka yaalay oo markaan ku soo baxo isalaami jiray waa dhagax geedkii waxa weeyaan jiritimireedii uu ku khudbadayn jiray nebigu markii uu ka wareegay mimbarka loo sameeyey dee waa kii u soo ololay ama u soo ooyey sida ilmuhu hooyadii ugu ooyo waana jamaadaad samaawaadka iyo dhulalka iyo buuraha waaweyn ammaanada markii loo bandhigay ee ay ka maageen waxaa lagu tilmaamay fa abayna an yaxmilnaha waxay diideen inay xambaaraan marka jamaadaadkii doonis iyo dii- diidmo labadaba waa loo sugayaa laakiin waa tu iyaga ku habboon oo ilaahay uu garanayo oo de innaku afgaran mayno oo tasbiixdaba waa ta loo sugay tusabbixu lahu samaawaatu sabcu waman fiihin wain min shayin ilaa yusabbixu bixamdi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum oo cirarkiiyo dhulalkuwa waa tasbiixsanaya gidaarkaasi wuu tasbiixsanaya dhagaxa buurta ka soo dhacaya min khashyati illaah laakiin kullu haada waa tasarufaad iyo waxa weeyaan ficillo loo sugayo sida u habboon ee ilaahay uu garanayo inaku si aynaan dee fahmi karin marka waxba in la awilo la yidhaha waa majaaz yuriidu an yanqada uma baahna waa iraado xaqiiqi ah wa kaana abuuhumaa saalixa waxaa ku jirta salaaxu lwaalid sababun lixifdi duriyati wanaagga waalidku wuxuu sababaa tafiirtiya ubadka ka dambeeya daryeelkooda iyagiyo xoolahoodaba oo labadaa ilmood ee yaryar in la daryeelo waxyaabaha u sababay wa kaana abuuhumaa saalixa marka salaaxu lwaalid sababun lixifdi lwalad wayas'aluunaka can di lqarnayni qul saatluu calaykum minhu dikraa waa qisadii u dambeysay qisadii waxaan u jeedaa mid baa ka dambeysay yaajuuj iyo maajuuje waa qisadii dilqarnayn allah waxa uu yihi wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi moxamedow can dilqarnayni ninkii dilqarnayn la odhan jiray xaalkiisa ayay ku weydiinayaan nimankii ahlu kitaabka ama yahuudeed oo dilqarnaynna waxaa loo yidhi baa la yidhi liannahu malaka alarda qarnayn dhulka caalamka oo dhan bari iyo galbeedkiisa laba qarnuu haysto uu mulkiyey oo uu talinayey taa waa lagu idlaaqay waxaa kaloo lagu idlaaqay labada gees inuu ku lahaa calaamado timo dhaadheerna waa lagu idlaaqay lahu du'aabatayni min ashacr labada yacni gees ama labada cidhif waxaa kale oo lagu yidhi yacni loogu idlaaqay dilqarnayn oo culimmada qaarkood ku tilmaameen annahu balaga aw malaka tarafay alcaalam dee caalamka macmuurada ama degaanka dhulka oo dhan labadiisa cidhif ee ugu shisheeya yacni waxa weeyaan bariya galbeedba inuu mulkiyey ayaa dilqarnayn loo yidhi wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi moxamedow can dilqarnayni ninkii dilqarnayn la odhan jiray oo sida saxiixa ah rajul saalixa ahaa khadir haddaynu in yar dib ugu noqono cafwan waa la ysku khilaafa isagana ma nebi buu ahaa mise waxa weeyaan addoon saalixoo dee wanaagsan un laakiin raajixu waxa weeye annahu kaana nebiyan muuse iyo khadirna laba nebi oo wada socdoo kala faa'iidaysanaya ay ahaayeen nubuwada khadir waxyaabaha tilmaamaya waxaa ka mid a wamaa facaltu can amri dee amar ilaahay ninka uu ku socdaana waa nebi waayo waxa uu yihi waxa aan samaynayoo dhan taladay iyo amarkay kuma samayna amar allaan ku sameeyey waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha tusinaya fawajada cabda min cibaadina aataynaahu raxmatan wacallamnaahu min ladunna cilma yacni waxay ka heleen halkaa addoon addoommadayada ka mid oo aataynaahu raxma aanu naxariis siinay waalraxmatu tuطlaqu cala alnubuwa yakhtasu biraxmatihi man yashaa ahum yaqsimuuna raxmata rabbik raxmadda nebinimada lagu idlaaqaa marka raxmad baanu siinay waa waxyaabaha loo deliishaday nebinimada khadir wacallamnaahu min ladunna cilma agtayada cilmi baanu ka baray dee waa cilmigii waxyiga halkaana dad badani way ku lumaan oo waxay yidhaahdaan waxaa jira cilmi la yidhaahdo shareecadu waxay u qaybsamaysaa daahir iyo baatin oo khadir cilmu baatin buu yaqaanay muusena cilmigaasaan u hayn markaasay cilmi baatin baa jira wax badan ku bannaystaan oo xaaraan ah waxbana kama jiraano waa khuraafo aan sal iyo raatoona lahayn laakiin xaqiiqadu waxay tahay labada nebi dee laba waxyi bay ku kala socdeen oo khadirna waxbaa loo waxyooday aanu ogeyn muuse muusena dee waxbaa loo waxyooday markaa muuse hadduu ogaan lahaa waxyaabaha khadar waxyiga loogu sheegay sidiisuunbuu samayn lahaaye kama baydheen oo hadduu ogaan lahaa doontay fuuleen inuu ka horreeyo boqor hadduu arko iyadoo dhammaystiran qaadanaya miyuu dayn lahaa mee iin buu u yeeli lahaa waayo waa min baabi irtikaabi akhafi dararayn laba dhib tii fududayd baa la xambaartay oo haddii doontoo dhan in la waayo iyo in yar in loo yeelo ay simanto dee waxa fudud in la yaro dhaawaco laakiin ay nabad gasho ilmaha yaree qoorta uu ka gooye khadir waxii baa loogu sheegay waxa uu yahay iyo waxa ka dhici doone looga baqayo muuse hadduu ogaan lahaa inuu yahay gaal gaalnimo ku koraya labada waalidna gaalaysiinaya sidaa uu khadar sameeye kama baydheen wahaakadaa gidaarka uu toosiyey hadduu muuse ogaan lahaa cidda leh iyo agoonta mudan in loo daryeelo si aanay uga dayacmin ama cid kale aanay kansiga uga qaadan sidaasunbuu samayn lahaa markaa khulaasadu waxa weeyi waxay ahaayeen laba nebi oo mid walba dee waxyi gaara ilaahay u sheegay laakiin wax baatin iyo daahir la yidhaah ma jiro shariicada ilaahay addoommadiisa u soo dejiya waa taa daahirka ay noo muuqatee awaamirtiiyo nawaahida leh ee xalaasha iyo xaaraanta iyada laga qaadanayo laakiin wax qarsoonuun dadku ogeyn oo aw hebel isagoo u bannaan oo lagu odhanayo isagu sir kalu yaqaana iska daayo ha ku dayanin oo xaaraan cad isagoo samaynaya aday xaaraan kuula muuqataayo sir kalaa ku qarsoon oo dhinac kale xalaal ku tahay waxba kama jiraan wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaa nebi maxamedow can dilqarnayni ninkii dilqarnayn la odhan jiray addoon wanaagsan oo saalixu ahaa ayay ku weydiinayaan xaalkiisa iyo arrinkiisa qul waxaad ku tidhaa saatluu waan akhriyi doonaa calaykum korkiinna waan ku akhriyi doonaa oo minhu dilqarnayn xaggiisaan idinkaga akhriyi doonaa dikraa khabar iyo war yacni war baan idinka sheegi doonaa maxalligu ay khabara buu odhanayaa war baan idinka sheegi doonaa dilqarnayn inna anagu makannaa waxaanu makansiinay lahu dilqarnayn fi lardi arladaanu makansiinay baa alla uu yidhi ninkaa dilqarnayn warkiisii waa kane dhulkaa gacanta loo geliya berigeed iyo galbeedkeedaba innaa anagu makkannaa waxaan makansiinoonu gacanta u gelinay lahu dilqarnayn fi lardi arlada dhexdeedaanu makansiino mulkigeeda aanu gacanta u gelinay wa aataynaahu waanu siinay dulqarnayn min kulli shay wax walbana xaggiisa waxaanu ka siinay marka kullidu de waa cumuumun makhsuuso ama alcaamu lmakhsuuso min kulli shayin yuxtaaju ilayh wax kastoo dee loo baahdo diin iyo duunyaba ilan waxaan loo baahnayn dan iyo muraadba ka geli maaye wa aataynaahu waxaanu siinay dulqarnayn min kulli shay ay min kulli shayin yuxtaaju ilayhi wax kasta oo loo baahan yahay diin iyo duunyaba waxaanu ka siinay xaggiisa sababaa sabab uu ku gaadho aslu sabab waxaa la yidhaha xadhigga alxablu falyamdud bisababin ila asamaa ay bixablin ilaa saqfi beyti dabeed waxaa lagu idlaaqay sabab kullu maa yuusiluka ilaa muraadik wax kastoo yacni muraadkaaga aad ku gaadhasa ayaa sabab lagu idlaaqay ama dariiq aad qaadda ha noqdood meel ku gaadho ama xadhig aad wax ku qabsato ha noqdo ama gaadiid aad fuusho ha noqdo wax alla waxaad muraadkaaga ku gaadho waxaa lagu idlaaqaa sabab liannahu yuusiluka ilaa muraadika muraadkaaguu ku gaadhsiinayaa marka wa aataynaahu min kulli shay wax kastoo loo baahdo xaggooda waxaanu ka siinay sababaa dariiqu ku gaadho ay dariiqan yuusilu ilayh sabab iyo dariiqu ku gaadhaanu ka siinay fa atbaca dabeed wuxuu raacay dulqarnayn sababaa ay dariiqan ila almaqrib sabab iyo waddo uu cadeed ka dhac ku gaadhaan ayuu raacay marka atbaca iyo ittabacana waa bimacnan oo fa atbaca wuu raaciye maahe waa bimacnaa ittabaca isagaa raacay fa atbaca waxa uu raacay huwa dulqarnayn sababaa sabab iyo waddo uu galbeed iyo cadeed ka dhac ku gaadho ayuu raacay dariiqu halkaa ku gaadhuu raaco uu maray xataa idaa balaqa markii uu gaadhay dulqarnayn maqrib ashamsi cadeeddu meeshii ay u dhacaysay markuu gaadhay wajadahaa waxau helay cadeeddii oo taqrubu dhacaysa oo fii caynin il dhexdeed ku dhacaysa isha oo xami'atin daati xami'a dhoobo madow u saaxiiba il biyo ah oo dhoobo madow u saaxiiba dhexdeeda iyadoo ku dhacaysa ayuu helay wawajada waxa uu ka helay cindahaa cinda alxami'a ishaa agteedana waxa uu ka helay qowmaa qolo qulnaa waxaanu dabeed ku nidhi dulqarnayn yaa da lqarnayni dulqarnaynow imaa an tucadiba ay ikhtar kala dooro yacni waxaad u door leedahay labadan midkaad samaysaba marka imaa ay ikhtar kala dooro imaa an tucadiba inaad cadaabto nimankaas wa imaa an tattakhida iyo inaad ka yeelato fiihim dhexdooda xusnaa wanaagood u samafasho oo waxba aanad cadaabin oo aanad layn qaala waxa uu dulqarnayn yidhi amaa man mid miyaah kaasoo dalama dulmi fala oo rabbigii ka gaalooba oo shirki ku dhaca waa dulmul akbare fa sawfa nucadibuhu kaa waanu cadaabi doonnaa oo ifka cuquube iyo cadaab baanu ku marin doonnaa suma yuraddu dabeed waxaa loo celin doonaa ilaa rabbihi rabbigii xaggiisa oo fa yucadibuhu rabbigiina waa cadaabi doonaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo nukraa la inkiro oo naftu aanay qaadi karin wa amaa man mid samiyaa aamana rumeeye oo wa camila sameeye saalixa ay camalan saalixa camal wanaagsan falahu kaa waxaa u sugnaaday alxusnaa tii wanaagga badnayd oo jannada ah jazaa'an liajli jazaa'in waa mafcuulu liajlih waxa uu jannadaa ku helay abaalmarin lagu abaalmarinayo camalka saalix ee uu sameeyey sababkiis wasanaquulu waxaananu ku odhan doonaa lahu isaga min amrinaa arrinkayaga xaggiisa waxaanu kaga odhan doonaa yusraa fudayd oo waxaanu karayn ku kalifi mayno af iyo adinba qowl iyo ficilba wax fudud baanu kula dhaqmi doonaa suma atbaca dabeed waxa uu raacay dulqarnayn haddana sababaa waddo kale oo cadeed ka soo bax gaadhsiinaysa ilaa matlaci shams waa dariiqo kale oo bari markuu ka soo dhammaaday uma atbaca haddana waxa uu raacay dulqarnayni sababaa sabab iyo waddo kale oo cadeed ka soo bax iyo mashriq uu ku gaadhayo xataa idaa balaqa markii uu gaadhay matlica shamsi cadeeddu meeshay ka soo baxaysay wajadahaa waxa uu ka helay cadeedi wajadahaa waxauu helay cadeeddii oo tatlucu u soo baxaysa calaa qowmin qolo qoladaasoo lam najcal aanaan u yeelin lahum iyaga min duunihaa cadeedda sokadeed sitraa wax astur iyo teed ah oo iyagiiyo cadeeddii ay isku bannaan yihiin oon waxbaba u dhaxayn alla waxau ihi kadalika waqad axadnaa bimaa ladayhi khubraa ey alamru kadalik arrinku waa sidaa kamaa qulnaa laka wasafnaa arrinku waa sidaa aanu soo tilmaaneynu kuu sheegnay waqad axadnaa waananu koobnay bimaa ladayhi dulqarnayn agtiisa wixii ku sugnaa waanu koobnay oo khubraa cilmi iyo ogaal baanu ku koobnay oo waxaa awood iyo cilmi iyo ciidan la siiyey dee annakaaba ugu nicmayno waa koobnay oo wax naga qarsooni ma jira waa noo qeexan yahay uma atbaca ma joogsana haddana waxa uu raacay dulqarnayn sababa waddo iyo dariiqo kale oo waa jihata shimaal markuu bari iyo galbeedba ka soo dhammaaday xaggii jihadii waqooyigana waa u kacay oo waa xaggii iyo ajuuj iyo ma'juuj ay joogeen uma atbaca haddana waxa uu raacay dulqarnayn sababa sabab iyo dariiqo kale oo xaggaa iyo jihata shamaal iyo waqooyiga ayuu ugu kacay dariiqo iyo waddo kale xataa idaa balaqa markuu gaadhay dulqarnayn bayna sadayni labada buurood dhexdoodii markii uu gaadhay waa halkay yaajuuj iyo maajuuj ku sugnaayeene wajada waxa uu ka helay min duunihimaa labada buurood sakadooda wuxuu ka helay qowmaa qolo qoladaasoo laa yakaaduuna aan kuba siganayn yafqahuuna inay fahmaan qowlaa hadalba iska dhaaf inay wax fahmaane kumaba dhowaanayaan inay fahmaan oo laa yafqahuuna waxaa ka xeel dheer laa yakaaduuna faham iska badaaya kuma siganayaan qaaluu waxay yidhaahdeen yaada alqarnayni qoladuu halkaa ugu tegay dulqarnaynow inna ya'juuja ya'juuj iyo wama'juuja ma'juuj mufsiduuna waa kuwa fasahaadinaya fil ardi dhulka dhexdiisa dhib bay nagu hayaan dad iyo dunyaba oo markay soo baxaanba dee cagtayna marinayaan waxba ma dhaafayaan fahal najcalu ma kuu yeellaa laka adiga dulqarnaynow kharja kharash iyo mushqaayad oo ma kuugu yeellaa calaa an tajcala inaad yeesho adiguna baynanaa annaga iyo wa baynahum iyaga dhexdayada inaad yeesho saddaa derbi adag oo aanay noo soo dhaafin qaala waxau ihi dulqarnayn maa makannii maa shayga makannii uu imakansiiye ama uu isiiyey fiihi shayga rabbii rabbigay ee xoog iyo xoolaba ah ayaa khayrun ka khayr badan kharashka iyo mushqaayadiinna ee faaciinuunii biquwa waa macnaha tabaruc baaban idinku shaqayn oo adduun idinka dooni maaye laakiin rag iyo ciidan uun keena iyo xoog faaciinuunii iigu kaalmeeya biquwatin xoog oo ciidan xoog iyo dad iigu kaalmeeya ajcal waan yeeli markaa baynakum idinkiiyo wa baynahum iyaga dhexdiina radmaa derbi adag baan yeeli oo aanay idiin soo dhaafine aatuunii isiiya buu yidhi zubara alxadiidi biraha googo-ooda iyo gobolladooda biro xadiid lasoo yaryareeyo oo lasoo jarjaray biraha xadiidka googo-ooda isiiya oo ii keena xataa idaa saawaa markuu ku simay dulqarnayn bayna asadafayni labada buurood dhinacyadoodii iska soo horjeeday markuu xadiidkaa ku simay oo labadii buurood ee iska soo horjeedeen meesha bannaan u dhaxaysay lahaayeen naga awd dee googu ii birihii lasoo guray buu ku guray madax iyo mijagun iyo baar sidaasuu birihii ugu guray ilaa uu simay labada buurood labadoodii dhinacee iska soo horjeeda aysa soo gaadheen oo dee sidaa uu simay oo xadiidkii uu ku dhammaystiray gun iyo baar xataa idaa saawaa markuu simay bayna asadafayni labada buurood labadoodii dhinacay iska soo horjeeday markuu simay ee uu isa soo gaadhsiiyey ilaa afka ugu sarreeyay ilaa gunta qaala waxa uu ku yidhi unfukhuu afuufa haddaba shida oo dabka huriya oo meesha waxa ku jira hadday noqoto dhuxul iyo hadday noqoto xaabo iyo hadday waxyaabo kala noqotoba wax alla wixii xadiidkan lagu hurin lahaayee lagu shidi lahaana dee hoostaa lagaga soo ururiyey si dabkaasi ugu baxo gun iyo baar uu isugu baxo ololka iyo dabka qaala markaa wuxuu ku yidhi markuu xadiidkii ku simay ee uu isku dhammaystiray ee labadii buurood ay isku yimaadeen ee uu simay xadiidkaa uu ku simay qaala waxa uu ku yidhi unfukhuu haddaba dabka ku shid oo ku afuufa xataa idaa jacalahu markuu ka yeelay xadiidkii uu meeshaa ku simay naaraa dab ay ka naari dab oo kale waa birtiibaa caddaatay oo dhamac noqotay waa sida qofkan dee biraha tumaa marka dabka la geliyo buufimada ay ku afuufaan dee waa taa xadiidku waa ka caddaade ee dhimbiil daba noqda casaan marka xataa idaa jacalahu markuu ka yeelay xadiidkii lagu afuufay dabka naaran ay ka naari dab oo kale markuu ka yeelay ee birihii ay dhama caddaatay noqdeen ayaa qaala waxau ihi aatuunii haddaba isiiya qitraa naxaas la dhalaaliye isiiya ufriq aan ku shuba ee calayhi korkiisa xadiidkaa la shiday ee la kululeeyey oo qidrantay waxaa ku tanaasucaya inay nasbiyaan aatuuniida iyo ufriqda marka aatuunihi isiiya qitraa usoo qadar naxaas la dhalaaliyey isiiya ufriq aan ku shuba ee calayhi xadiidkaa la kululeeyey korkiisa qitraa naxaasta aan ku shuba eh marka macnuhu waxa weeyaan dee naxaastii la dhalaaliye ayuu xadiidkii dhamacda noqdee caddaaday dusha kaga shubay markaasaa tin iyo cidhib intuu sinmay oo sisib siman oo meel la qabsado aan lahayn intuu noqday ayaa uu dee isku sinmay fama staacuu may karin markaa ya'juuj iyo ma'juuj an yadharuuhu inay gidaarkaa iyo derbigaa sinmay ee la shubay inay koraan may awoodin oo meel la qabsadaba ma leh waa sisibtaa siman ee meel la qabsadaba aan lahayn markaa inay koraan may awoodin wama stataacuu manay karin naqbaa daloolin lahu gidaarkii ay dalooliyaan derbigaa uu sameeyey adaygiisa inay dalooliyaanna may karin dherarkiisa iyo iyadoon looba samayn dee meel la qabsadana inay koraanna may awoodin sidaasay kaga badbaadeen oo halkaasuu kaga dhababo uu kaga xidhay qaala waxau ihi markaa dulqarnayn haadaa kani yacni dhiskaa iyo waxa weeyaan derbigaa aan sameeyey qaala waxau ihi dulqarnayn haadaa kan yacni arrinkaa aan sameeyey iyo sancadaa aan sameeyey maaha xooggay iyo xeeladay raxmatun naxariis weeye oo min rabbi rabbigay xaggiisa ka ahaato rabbi igu galladaystay haddii kala maan kareen fa idaa jaa'a marka uu yimaado wacdu rabbii rabbigay yeboohdiis iyo ballanqaadka uu ballanqaaday nimankaa inuu soo bixinayo marka uu yimaado jacalahu alla waxa uu ka yeelayaa dakkaa ay madkuuka mid la burburiyey gidaarka oo dhulka lala simay wa kaana waxau ahaaday wacdu rabbii rabbigay ballanqaadkiisuna xaqa mid xaq ah oo ya'juuj iyo ma'juuj macnaha inay waxa weeyaan soo baxayaan oy soo bixi doonaan aakhiru zamaanka oo calaamad u ah inay saacaddii qiyaamo dhiciddeedu dhowdahay ballanqaadkaasina waa mid dhaba oo dhacaya oon marnaba baaqanayn qisadan dulqarnayn iyaduna dee waa qiso cajo badan waa nin ilaahay ugu nicmeeyey wax wal oo uu doono adduunyada sababtiiyo dariiquu u mari lahaa in loo sahlo ayaa loogu nicmeeyey wa aataynaahu min kulli shayin sababa markii ugu horreysay wuxuu u dhaqaaqay ee xagga galbeedka iyo cadeedka dhaca ayuu u dhaqaaqay markaa waxa uu ar- helay cadeeddii oo ku dhacaysa il biyo ah oo dhoobo madow u saaxiib ah halkaana dad buu kula kulmay culimmadu waxay yidhaahdeen halkan haadaa fii ra'yi alcayn waa aragtida yacni aragtidiisuunbay ahayd fii ra'yi alcayn laakiin xaqiiq ahaan dee cadeeddu dee ishan iyo baddan iyo dhulkan iyo waxaan la tilmaamayaba waa ka guda ballaadhan tahay oo mid dhulka geli karta ama badda ku dhici karta ma aha ama kasoo dhex bixi karta laakiin qofku marka uu xagga badda xeeligeeda taagan yahay ee ay baddu ka xigto halkay cadeedu u dhacaysay maxaa u sawirmaya aragti ahaan inay biyaha dhexdoodii badda ku dhacso soo maaha ilain ishan la tilmaamayaana waa baddii uun ilna waxaa looga cabiray iyadoo baddaa ballaadhan ah waa binisba ilaa cadiimi cilmi illaahi wa qudratih baddaa ballaadhkeeda marka loo eego ogaalkiiyo awoodda alle ballaadhkeeda waa ka qatra iska dhaaf ile waa dhibic oo kale u noqonaysaa dee binisbati ilaa cilmi illaah laakiin waxaa looga jeedaa fii caynin xamiatin waa uun baddii markaa qofkii dee markuu xaggaa ka joogay baddina ay ka xigto dhinacay u dhacaso cadeedu inay biyaha dhexdoodii ku dhacaso ayaa ile aragtayda u sawirmaysa kumana dhacayso way ugu muuqataa uun waxaa la mida dee badda markaad ku safraysa ee dooni ama markab iyo wax lamida aad saaran tahay dee cadeed dhaca iyo cadeed ka soo baxa bal eeg waxaad moodaysaa un inay biyaha kasoo dhex baxsa ama ku dhex dhacayso waa aragtidaada uun laakiin waa ka ballaadhanta marka wajadahaa taqrubu fii caynin xamiatin waa sidaa waa fii ra'yi lcayn laa fii xaqiiqati almri waa sida indhaha u muuqanaysa aragtidooda ee sida dhabta a ma aha halkaa markaa dad buu dee kula kulmay waxaa la yidhi markaa dadkaa labaad u door leedahay ama ikhtiyaar u leedahay oo inaad wanaag u samafashowd iska daysa iyo inaad cadaabtood ciqaabto waayo awood iyo itaal waad u haysaa isna waxa uu yidhi ninkii dulmi iyo gaalnimo gala waanu ciqaabi aakhirana tu ka daran baa u dambaysa ninkiisa hagaagsan ee mu'min ah waxba u dirsan mayno waanu wanaajin aakhirana wanaag baa u yaalla waana sida u habboon qofka xoogga iyo maamulka iyo awoodda ilaahay gacanta u geliyey inaanu dadka ku dulmiyin ee nin walba wuxuu mutay u mariyo waxa markaa halkaas dee waxa weeyaan waxaa looga jeedaa baa la yidhi waxa uu gaadhay marka la leeyahay maqriba shamsi cadeeddu halka ay ku dhammaatiyo gebagabada maba gaadhi karo laakiin waxaa looga jeedaa aakhira almacmuura dhulka inta la degan yahay camiran halkii ugu dambaysuu ka gaadhay muraadku waa sidaas halkaa markuu gaadhay haddana wiisa soo rogay oo bari buu u kacay barina waa la midoo halkay ka soo baxayso lafteeda caynteeda madlaca laftiisa maba gaadhi karo laakiin iyaduna waxa weeyaanuun aakhira almacmuura xagga jihadaa barigee ay ka soo baxdo meel la dego halkii ugu dambaysuu ka gaadhay halka ay ka soo baxaysana dee ila aragtay ahaan dhulkaa halkaa u muuqata inay ka soo baxayso dadka madaxoogiina ay ku soo baxayso waa xagga ila aragtayga iyo fii ru'yati alcayn waxaase la yidhi waxaa loo yidhi dadkaa lam najcal lahum min duunihaa sitraa waxay ahaayeen dad iyagiyo cadeedu aanay waxba u dhaxaynoo god la galo iyo gabaad lagu gabbado iyo geed la hadhsado iyo guri loo hoydo midna may lahayn muraadku markaa waxa weeyaan dad iyagiyo cadeedu ay bannaanka isugu soo baxayaan ayay ahaayeen haddana jihadii kale jihatu shamaal waqooyi buu isku qaado oo u kacay halkaasina waa halka uu kula kulmay degaankii ya'juuj wa ma'juuj dabadeed dadkii deganaa waxay yidhaahdeen nimankaasi waana dhibeen ee annakiyo iyaga derbi adagoonay noo soo dhaafin maad noo samayn mushqaayadna aanu ku siine waxa uu yihi xoog wixii allaysiiye waan idinku tabaruci maalna idinku weydiin maaye xoog iyo rag igu caawiya waxa uu sameeyey markaa dee handase cajiiba iyo qaabdhismeed la yaab lahoo horta waxa uu yidhi biraha googa-ooda iyo gobolladooda iisoo ururiya labadii buurood dhexdoodii bannaanayd buu ku buuxiyey googo-a biraha xadiidka ah gun iyo baar oo isqabsaday haddana dabka wixii lagu shidayay intuu kusoo ururiyey buu yidhi afuufoo huriya oo dabkaa ku shida dhama caddaatay marka ay xadiidkii uu noqdayna naxaas la dhalaaliyo keena buu yidhi wuu ku dul shubay dee meeshii meel sisiba oo siman oo gun iyo baar isku mida oo meel la qabsado aan lahayn oo adag bay noqotay nimankii dusha inay uga soo baxaan oy koraan iyo inay dalooliyaan midna waa kari waayeen marka ilaahay ogolaada halkaa inay ka soo baxaan unbaa burbur iyo baaba laga dhigayaa intaa hore soo dhaafi maayaan yaajuuj iyo maajuujna waa laba qabiiloo waaweyn oo bani aadamka ka mida oo gaalo ah oo halkaa dadka lagaga xidhay fasaadkooga aakhiru zamaankana soo bixi doona axaadiida nebiguna ay caddaysay in badan sifaadkooda iyo tilmaamahooda markii intaa uu sameeyey dulqarnayn isma qaadan oo awooddiisa ma odhan alla ilaah wax kaa roonoo ku dhaafoo kuu birdhigan karaaba ma jira ma odhan ee arrinka alluu u celiyo sida caadada saalixiintu tahay oo wuxuu yidhi haadaa raxmatu min rabbi waa raxmad ilaahay igu galladaystay nebi sulaymaanba awoodihii la siiyey ka mid ahayd markii carshigii dee bilqiis yeman inta laga soo qaaday ilbiriqsi loogu keenay beytulmaqdis ee agtiisa isagoo yaalla u arkay kuma kibrin kumana quuqina ilaahay buu ku mahadiyo wuxuu yidhi haadaa min fadli rabbi liyabluwanii ashkuru am akfur waa deeq rabbiga igu galladaysto laygu eegayo inaan ka garaaboon gartoon mahadiyo iyo inaan ka gaaloobo saalixiintu waa sidaa markaa nicmadu waa u siyaadasaa laakiin taalixiinta iyo kufaartu sidaa ma ahae markay ku faanaan nicmada lafteeda cadaab iyo cuquubo lagaga dhigaa oo fircoon wixii la siiyey markuu ku faanay uu yidhi alaysa lii mulku misra wahadihi lanhaaru tajri min taxtiha falaa tubsiruun biyihii uu ku faanayey laftoodii unbaaba lagu halaagay oo badda waa tii lagu qarqiyey qaaruuna inamaa uutiitu calaa cilmin cindii xoolahan cilmi baan ku keenay markuu yidhi aw isqaatay dee fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard isagiiyo hantidiisiiba waa lagu halaagay uun oo iyadii baaba cadaab ku noqotay wa taraknaa bacdahum yowmaydin yamuuju fii bacdin wanufika fi suuri fajamacnaahum jamca allah waxau ihi wa taraknaa waxaanu ka yeelay bacdahum barhkood nimankaa yajuuj iyo maajuuj yowmaydin maalintaa ay soo baxayaan yamuuju kuwa dhex gelaya fii bacdin barhka kale dhexgelaya waxaanu ka yeelay barhkood barhka kale kuwa dhex qaadaya oo dawaqsan oo isdhex socda oo meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan aan kala garanayno waa kinaaya can ilidiraabi waalxayra yacni deganaansho la-aanta iyo wareerka ku dhacay bay tilmaamaysaa kuwa isdhex qaadaya inay yihiin iyagoo wareersan waa marka laga dhigo bacdahumta yajuuj iyo majuuj yowmaidintana yowma khuruujihim bay noqon haddii bacdahum khalaa'iqda lagu caam yeelana yowmaidin yowma alqiyaamati bay noqon khalaa'iqdoo dhan baana loo jeedaa maalintaa waa isdhex qaadayaan iyagoo wareersan wa taraknaa waxaanu ka yeelay bacdahum barhkood yajuuj iyo maajuuj ama khalaa'iqda oo dhanba yowmaidin maalintaa yamuuju barhkood kuwa dhex gelayaanu ka yeelay fii bacdin barhka kale oo isdhex qaadaya wa nufika waa la afuufay fi suuri suurtiina waa la afuufay waa nafkadii lagu soo bixinaye fajamacnaahum dabeed waanu soo kulminay jamca kulmin bannaankii qiyaame ayaanu isugu keennay wacaradnaa waxaanu u bandhignay jahanamo jahanamo yowmaidin maalintaa qiyaame lilkaafiriina ay cala alkaafiriina gaalada ayaanu u bandhignay cardaa bandhigid naartii waa loo soo dhoweeyey si ay u arkaan ay u argagaxaan kadibna waa geli doonaan yuutaa bijahanama yowmaidin lahaa sabcuuna alfa zimaamin maca kulli zimaamin sabcuuna alfa malakin yajuruunaha markaa gaaladii waa loo soo bandhigayaa maalintaa qiyaame jahanama iyadoo afka kusoo kala haysa ayaa loo soo dhoweynayaa gaalada loo soo bandhigayaa waa kuwii alladiina waa kuwii kaanad ay ahaatay acyunuhum indhahoodu ay ahaayeen adduunyada markay joogeen fii khitaa'in dabool dhexdii kuwa ku sugan oo can dikrii xuskayga iyo qur'aankayga kuwa dabool kaga sugan waa kuway indhahoodu ahaayeen adduunyada markay joogeen oo wa kaanuu waxay ahaayeen laa yastatiicuuna kuwa ankarin samca maqal ay xaqa maqlaanba gaalada loo bandhigayaa naarta si ay hadhowna ugu gubtaan oo u galaan waa kuwii adduunka markay joogeen indhahoodu xaqa ka daboolaa ee waxa weeyaan arki waaye xaqa kana dhagala'aa ee maqli waaye xaqa waa summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun xawaasta iyo dareemayaasha wax lagu maqlee lagu arko way lahaayeen laakiin ogaan bay uga baydheen oo ugu badheedheen beeninta alla waxau idhi afa xasiba ma waxay u maleeyeen aladiina wixii kafaruu gaaloobay ma waxay moodeen an yatakhiduu inay ka yeeshaan cibaadiya addoommadayda min duuni aniga sokaday awliyaaa kuwa la caabudo iyo rabbiyaal inay ka yeeshaan ma waxay moodeen ay naafican lahum mid wax u taraysa waxba u tari mayse oo xasibada labadeedii mafcuulka hore aladiina waa faacile an yatakhiduu jumlada weeye ama masderka laga soo xariray ee itikhaadka waxa uu noqonayaa mafcuulu haaniguna kaa muqadarkaynu soo qadaroo naafican lahum sidaa inay sameeyaan ma inay wax taraysay moodayaan waxba u tari mayse oo itakhadana mafcuulkeeda hore dee waa cibaadii ka labaadna waa awliyaaa macnuhu markaa waxa weeye afaxasiba ma waxay moodeen oo u maleeyeen aladiina wixii kafaruu gaaloobay an yattakhiduu inay ka yeeshaan ma waxay u maleeyeen cibaadii addoommadayda min duuni aniga sokaday awliyaaa ay arbaaban ayaa macalliguu soo qadarayaa rabbiyaal ay caabudaan inay addoommadayda aniga sokaday ka yeeshaan ma waxay moodayaan hee naafican lahum samaysigaasi inuu wax u taraya miyay moodayaan waxba u tari maaye inaa anagu baa low idha actadnaa waxaanu diyaar garaynay jahannama jahannama lilkaafiriina gaalada nusulaa xaal ay marti sooriye u tahay oo lagu sooriyeynayo marka addoommadana waxaa looga jeedaa sida kuwii malaa'igta iyo ciise iyo cusayr iyo ilaahya ka dhigtay ma waxay moodayaan taasi inay wax u tarayso waxba u tari mayso cid kastoo alla sokadii laga dhigtay ilaahna waa sidaa oo kale waxba u tari mayso qul waxaad ku tidhaa nabi maxamedow hal nunabiukum ma idinka waranaa bilakhsariina kuwa ugu khasaaraha badan acmaalan xagga camallada aladiina kuwaasi oo dalla sacyuhum ama aladiina waa kuwii aanu idinka waranne hum kuwaa dadka ugu khasaaraha badani aladiina waa kuwa dalla uu baaba'ay oo uu buray sacyuhum camalkoodii fi lxayaati dunyaa noloshatan adduunyada ay ku sameeyeen waa kuwa adduunyada waxay camal ku soo sameeyeen wanaagsani u baaba'ay oo u buray oo dalaalkani maanta waa bimacna albutlaan macaanida dalaalku ka mid yahay butlaanku waa kuwa uu buray ee uu baaba'ay walxaal ayaa camalkoodii baaba'ay oonay aakhiro wax midha ah ka goosan hum iyagu yaxsabuuna ay u malaynayeen annahum iyagu yuxsinuuna inay hagaajinayaan suncaa xagga samaynta camallada ay samaynayaan iyagoo moodayay inay wax hagaajinayaan ayaa camalkoodu baaba'ay oo wax midha ah aanu ka muuqanayn oo kuwii gaalada ahaa waxay sameeyaan caawin iyo sadaqaad iyo qaraabo xidhiidhin iyo kaalmayn iyo wax alle waxay adduunyada ku samaynayeen kol haddaanu iimaan saxa ku salaysnayn waa biyo culdhaanshay iyo halbacaad lagu lisay oo wax raadiya midha yeelan maayo alla waxau ihi ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa kafaruu ka gaaloobay biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa waa kuwa ka gaaloobay iyo waliqaa'ihi ila kulankiisa oo faxabita dabeed ay burtay acmaaluhum camaladoodu oo falaa nuqiimuu u joojin mayno lahum iyaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaame wasnaa wax miisaanaba u soo joojin mayno liannahu laysa lahum camalun saalix wax loo miisaamoo wanaagsanba dee ma laha waxaa kaloo lagu fasiray falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnaa ay qadraa uba yeeli mayno qadar iyo sharaf oo waa dullaysan yihiin oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa innahu layaati arajulu alcadiimu asamiinu yowma alqiyaamah laa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda waqraw in shi'tum qowlahu tacaala falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnaa waxaa maalinta qiyaamo iman doona nin xoog weyn oo shilis oo feedha iyo waxa weeyaan jidh weyn markaasaanu ilaahay agtiisa garab kaneeco la miisaan ahayn markaa qadar loo yeeli maayana waa tafsiir allah waxau ihi daalika madkuurkaa lasoo sheegay min xubuuti acmaalihim oo acmaashoodaasi inay burayso i baaba'aysa ah jazaauhum waa abaalmarintooda jahannamu jahannamo weeyi abaalmarintaasi ama daalika kaasi markaa waynu ka bedelay daalika madkuurkaa lasoo sheegay jazaauhum jazahoodii iyo abaalkoodii weeyi jahannamu jahannamo weeyaan waa bedel ama jahannamu jahanamo jahannamo ah waana la kala goyn karaa jumlada o daalika jazaauhum jumlo madax bannaan baa laga dhigi karaa daalika arrinkaa lasoo sheegay jazaauhum waa jazahoodii iyo abaalkoodii wahwa jazahaasina jahannamu jahannamo weeyi waa halka ay gelayaanee gunta iyo gebagabada ay ku dambayn doonaan maxaa jasahoodu sidaa u noqday bimaa kafaruu bisababi kufrihim gaalnimaday galeen sababteeda waittakhaduu wa bisababi itikhaadihim iyo yeelashaday ka yeesheen sababteeda aayaatii aayaadkaygii ay ka yeesheen iyo wa rusulii rusushaydii husuwa jees jees oo nafsulhusu jees jeeska laftiisii lagu tilmaamo min baabi almubaalaga masternimada loo daayo ama mafcuul lagu awilo husuwanay mahsuu'an bihi yacni waa yeelashaday ka yeesheen aayaadkayga iyo rusushayda husuwanay mahsuu'an bihaa mid lagu jeesjeeso ay ka dhigteen oo jazaha jahannamo waxay ku galeen gaalnimo iyo aayaadka iyo rususha ay dheeldheelka ka dhigteen darteed allah waxau ihi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu saalixaat camaladan wanaagsan sameeyey kaanad waxay u ahaatay lahum iyaga jannaatu lfirdowsi fardowsa beeraheedu waxay u ahaadeen nusulaa martisooriyo khaalidiina xaala ay ku waarayaan fiihaa fardowse dhexdeeda laa yabquuna mana dalbanayaan oo ma doonayaan xiwalaa inay ka wareegaan canhaa firdowsa oo meelna inay uga diga rogtaan dooni maayaan qul waxaa tidhaha nebi maxamedow low kaana hadduu ahaan lahaa albaxru baddu jinsulbixaar oo dhan baa loo jeedaa ashu waa jinsiya badahoo dhan oo weliba kuwo kalena lagu siyaadiyo qul waxaad ku tidhaahdaa low kaana hadduu ahaan lahaa albaxru ay ilbixaaru badahoo dhamme hadday ahaan lahayn midaadan khad likalimaati rabbii rabbigay kalimaadkiisa iyo kalaamkiisa badahoo dhammi khad lagu qoro hadday noqon lahaayeen geedahoo dhanna qalinkii khadkaa la darayay lagu qoraya hadday noqon lahaayeen lanafida albaxru baduhu dhammaantood waa dhammaan lahaayeenoo waa guri lahaayeen qabla an tanfada intaanay dhammaan kalimaatu rabbii rabbigay kelmadihiisu intaanay dhammaan ka hor walow ji'naa aan ulaba nimaadna ee bimilihi badahaa kuwa la mida aan ulaba nimaadna ee madadaa xagga siyaadada iyo kordhinta xataa intaa hore in lamidaba aanu keenna eh iyagunbaa dhammaan lahaa kalimaadka alle oo taagan oo aan dhammaan weligoodna aan dhammaanayn oo waxay la mid tahay aayaddii kale walow ana maa fi lardi min shajaratin aqlaamu walbaxru yamuduhu min bacdihi sabcatu abxur maa nafidat kalimaat ullahi ina allaha casiizun xakiim haddii waxaa arlada geeda ku sugan dhammaantood qalimaan wax lagu qoro laga dhigi lahaa ay noqon lahaayeen baduhuna ay noqon lahaayeen khadka lagu qorayo kalimaadka alleh laguna siyaadin lahaa badahu markay dhammaadaan toddoba badood oo kale kalimaadka alle ma dhammaadeenee qalimaanta iyo badaha unbaa dhammaan lahaa sababtuna waxa weeyaan dee kalaamka rabbi waa sifo alleh oo alla siduu baaqi u yahay daatadiisu ay baaqi u tahay weligiiba xayun laa yamuud ayaa dee sifaadkiisuna ay baaqi u yihiin oo u taagan yihiin kalimaadkiisuna waa min sifaatih ma dhammaanayaani weligood waa baaqi sidaa uu rabbiba baaqi uu yahay qul waxaa tidhaha nebi moxamedow inamaa ana anigu waxaan ahay un basharun qof aadamiya oo milukum idinka idinla mid ah yacni sifaadkii bani aadamkaan leeyahay oo dee qofkaa cunaya ee cabaya ee guursanaya ee geeriyoonaya ee dhimanaya ee dhaawacmaya ee soconaya ee shaqaysanaya yacni wax nuuraaniyo dee basharka ka duwan ma yihie bashar idinkoo kale ah ayuunbaan ahay maxaanse idinkaga duwanahay basharka oo waxaa loo waxyoonaya ilaya aniga xaggayga la ii waxyoonayo annamaa ilaahukum in macbuudkiinu uu yahay uun ilaahun macbuud macbuudkoo waaxidun keli ah macnaha miisada keliyeen idin dheerahay ee dadka aan kaga duwanaya alla ii doortay waxay tahay uun waxyigaa samada igaga socda oo dee nebi la doortaan ah laakiin sida kale dee basharkaa bani aadamkaan ka mid ahay ee hooyadii aabbuhu ay dhaleen qul waxaa tidhaha nebi moxamedow innamaa ana waxaan anigu ahay uun waa xasri wax kale maahe basharun qof aadamiya oo milukum idinka oo kale ah yuuxaa waxaana la ii waxyoonayaa ilaya aniga annamaa ilaahukum macbuudkiinu inuu yahay uun ilaahun macbuud macbuudkoo waaxidun keli ah faman ruuxa kaana ahaaday huwa manku yarjuu mid rajaynaya amase ka baqanaya bimacna alkhawfi waatamac labadaba rajadan waa lagu macneeyaa liqaa'a rabbi rabbigii la kulankiisa ruuxa ka baqanaya wuxuu la hortegi lahaa amase rajaynaya falyacmal ha sameeyo camalan camal camalka oo saalixan wanaagsan walaa yushrik yaanu lana wadaajin bicibaadati rabbihi rabbigii cibaadadiisa axadaa qofna waa towxiid qofka ilaahay liqihiisa rajo ka qaba dee camal ikhlaas iyo mutaabaco ku salaysan ha sameeyo shirkina ha iska ilaaliyo ilaahay cibaadadiisa cid kale yaanu ku barxin suuratu maryamo waa makiya aayaadkeeduna waa siddeed iyo sagaashan aayadood xuruufteedu waa saddex kun siddeed boqol iyo laba kelimaadkeedu waa toddoba boqol lixdan iyo laba suuradda maryamo waa makiya bismi illaahi araxmaani araxiim kaafhaa yaa cayn saad allahu aclamu bimuraadih xuruufta muqaacaadkee googo-an wuxuu uga jeeda ilaahay baa garanaya dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya dikru waa masdar mudaaf limafcuulih raxmatina waa masdarun mudaafun lifaacilihi wa tumima bimafcuulih waa laba masdaroo mid walba macmuulaadkoodii loo idaafeeyey allah waxau ihi dikru raxmati rabbik haadaakani dikru raxmati rabbika rabbiga naxariisashadiisa cabdahu addoonkiisii uu u naxariistay sheegiddii la sheegaya weeyi haadaakani dikru raxmati rabbika rabbiga naxariistiisa cabdahu addoonkiisii uu u naxariistay zakariya ee zakariye ahaa sheegiddii la sheegayay weeyaan tani yacni waa halkii lagu sheegayey naxariistuu rabbi u naxariistay addoonkiisii nebi zakariye id wakhti ayaanu u naxariistay naadaha uu dhawaaqay zakariya rabbahu rabbigii nidaan dhawaaq dhawaaqoo khafiya qarsoon qaala wuxuu zakariya yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow innii aniga wahana waa daciifay oo wuu jilcay alcadmu laftii bimacna alcidaam lafihii dee jidhku ku taagnaa ilaan waxaa la yidhaha cadkan iyo xubnahani waxay ku taagan yihiin ee tiirka wihi waa lafaha hadday jeclaan hadday iyagu jilcaan dee cadkana hadalkiisa badaa marka waxau yihi rabbi yaa rabbi rabbigayow innii aniga wahana way daciifeenoo waa jilceen alcadmu ay alcidaamu lafahaygii waa jilceen minii aniga xaalay iga ahaadeen wahana waa jilcay alcadmu laftii oo lafaha looga jeedo minii xaal aniga ay iga mid ahaadeen macnaha lafahaygii way jilceen oo way daciifeen washtacala waanu huray alra'su madaxiina shayba min jihati shayb xagga ciro ahaan madaxiina waa u huray oo macnaha sida dabku marka xaabada lagu shido markaaba dabku dee u huro ama u holcu u wada gaadho ayaa caddaanka ciradu madaxayga u saamaysay u wada gaadhay marka madaxiina ciro waa caddaaday walama kun manaan ahaan jirin hore biducaa'ika baryadaada rabbi yaa rabbi rabbigayow shaqiya mid ku guuldaraysta baryadan ku baryana hore ugumaan hungoobi jirina waa kaa heli jiray waa caado wanaagsan oo ilaahay baray oo uu muujinayo isagoo ilaahay ku mahadinaya waxau yidhi wa innii anigu khiftu waan ka baqay almawaaliya kuwa ixiga qaraabadaydiiyo ilmaadeeradayna waan ka baqay min waraa'ii ee aniga gadaashay ahaaday ay min waraa'i mowti aniga dhimashadayda gadaasheeda xaalay ahaadeen yacnii ilmaadeeraday iyo aqaaribta iga dambeeyana waan ka baqay oo maxaan uga baqay dee calaa dayaaci diin dhaxalkii diinta inay dayacaan baan uga baqay wa kaanad waxay ahaatay imra'atii haweenaydayduna caaqira mid madhalaysa ee fahablii isii allahayow min ladunka agtaada iga sii weliya wiil iga sii midixiga oo ilmahaygii ah wiilka oo yariunii idhaxla oo wayariu dhaxla min aali yacquuba ree yacquubna dhaxla marka la rafciyo waa sifatun lilweliy haddii la jasmiyo qiraa'ada kalena waa jawaabu alab oo amarka fahab ayuu jawaabu noqonaya oo macnuhu markaa wuxuu noqon fahab lii min ladunka waliya ilaahu agtaada wiil iga sii yarinii hay dhaxle ama wuu idhaxli ah oo wayari wuu dhaxli min aali yacquuba ree yacquubna wuu dhaxli ah marka waa jawaabu lamri wajcalhu allahayow ka yeel wiilka wajcalhu ka yeel rabbi yaa rabbi rabbigayow radiya mid laga raali yahay rabbiyow ka yeel wiilka yaa zakariya ducadii waaba la aqbalay halkan waxaa laga qaadanayaa horta ducada in la qariyo sidaasaa fadli badan oo ikhlaaska u dhow waayo ilaahay mar walba waa mid kuu dhowoon kaa dheeray oo haddaad kor u qaadiyo haddaad hoos u dhigto waa isugu mid hoos in loo dhigo oo dhawaaq qarsoon alle loogu dhawaaqo ayaa wanaagsan ikhlaaskana u dhow ilan adiga allah unbaa isog udcuu rabbakum tadarucan wa khufyah rabbigiin barya idinkoo isu dhiibaya oo isu dhuldhigaya qarsanayana baryadiinna hoosu dhigiddaa fadli badan wuxuu nebi zakariya rabbigii ku baryey horta bidacfi xaalih taagdarradiisuu ilaahay u bandhigay awoodda alle isagoo cuskanaya u cararaya oo wuxuu yidhi waan talax gabay oo waan daciifay addoonku daciifnimadiisa inuu ilaahay ugu tawasulu ku baryo waa wax wanaagsan waan daciifay buu yidhi allahayow waxa kaluu muujiyey caado wanaagsan uu ilaahay hore ugu yaqaanay oo inuu ilaahay aqbalo ah walam akun biducaa'ika rabbii shaqiya wuxuu tilmaamay markaa xaalkiiyo arrinka oo dadkii qaraabada dad diintii daryeelaya inaanay u muuqan ee inay dayacaan uu uga baqayo ilaahay kolkaa wuxuu weydiistay wiil waxa weeyaan dhaxalkaa nebinimo ka reeba inuu siiyo sida saxiixa ana waa dhaxalka nebinimada iyo waxyiga ee dhaxal adduunye ma aha innaa macaashira alambiyaai laa nuuras maa taraknaahu sadaqa ambiyo adduun lagama dhaxlo marka waa dhaxalkii nebinimada inuu iga dhaxlo iyo dhaxalkii awowga yacquub nebinimadii iyo cilmigii inuu ka dhaxlo waaba la ajiibay malaa'igtii baa u dhawaaqday fanaadathu lmalaa'ikatu wahuwa qaa'imun yusallii fi lmixraab waxaa la yidhi yaa zakariya zakariyow inaa anagu nubashiruka waxaanu kuugu bishaaraynaynaa bihulaamin wiil wiilka oo ismuhu magiciisu yaxyaa yaxye u yahay wiilka oo lam najcala annaanu yeelin lahu wiilka min qablu hore samiya mid la magaca oo samiga bimacna shabiihi wanadiirna waa la yidhaa cidda isku magacaana sami waa la yidhaa markaa isku magacnimadii baa la anfinayaa oo waxaanu kuu yeelay wiil isaga hortii aanaan uba yeelin wax la magacahoo cid hortiiba yaxya aanaan u bixin qaala waxau yihi markaa zakariya rabbi yaa rabbi rabbigayow annaa sidee baa yakuunu igu ahaanayaa lii aniga hulaamun wiil walxaal kaanad ay ahayd imra'atii haweenaydeedu caaqila marka horeba ma dhalayso iyadoo yarba aanay dhali jirin iskaba daa imikoy gabowde oo waqad balagtu anna aan ka gaadhay min alkibari xagga da-da citiya weyni aslulcitiya waa bimacna alyubsi oo wuxuu markuu qaadho ama uu dhadhow angego ruuxuna hadduu gaboobo xubnihii iyo kala goysyadii iyo dheecaanadii wixii oo dhan baa dhadhaya oo qaadhaya oo dee waxa weeyaan angegaya marka wuxuu leeyahay anigoo heerkaa gaadhay da-na weyne halkaa ka gaadhay sidee wiili igu sugnaanayaa qaala waxau rabbi yidhi kadalik alamru kadalika arrinku waa sidaa laguu sheegay huwa ay ictaau lwaladi sidaa adigoo ah oo asbaabtii adduunyee maadigu aanay kuu muuqan sidaa sabab la-aan haddana iyadoo dee islaantii madhalaystahay adigii aada gabowday asbaabtii wax lagu dheli jiray aada dhaafteen labadiinnuba haddana huwa ilma siintaasi sidaa inaan kugu siiyaa calaya aniga korkayga allaha haddaanahay hayinu waa ii fududo iguma cusla waayo biduuni lasbaab ayaa qudrada iyo mucjizada rabbi waxa uu doonayaa dee uu ku sameeyaaba dee ciiseba min ummin bilaa waalid way noo iman doontaa ayaa laga abuuray waqad khalaqtuka waanan ku abuuray zakariyow min qablu hore ayaan adigaba kuu abuuray walxaal lam taku aanad ahaynba shay a wax jira adiguba adoo macduumo wax jiraba ahayn ayaan hore kuu abuuray dee maanta ilma inaan ku siiyaa way ii sahlantao iguma cusla waxay culimmadu yidhaahdeen dee markii dhoweyd isagaaba weydiisanayo rabbow isii lahaaye yacni awoodda alle iyo cadamada iyo weynida tacajub ula yaabay darteed baa su-aashaa u keenay annaa yakuunu ee istinkaar iyo diidma ma aha amaba waa su-aalu isticlaam oo sideen u helayaa sifadaad igu siinaysaa waa sidee ma isagoo socduun baan arkayaa mise sunantii iyo dariiqadii ilmuhu uu mari jire la yaqaanay ayaad ii soo marinaysaa marka ama waa su-aalu isticlaam aw tacajub ee inkaar iyo istinkaar midna ma aha ilaahayna wuxuu yidhi huwa calaya hayin waa sida looga baahan yahay daaciga rabbigii baryaya waa inaad xasuusnaataa huwa calaya hayin ilaahay waxba kuma cusla waa inaad xasuusnaataa ina dalika cala allahi yasiir ilaahay wax walba waa u sahl waa inaad xasuusnaataa dee ina allaha calaa kulli shayin qadiir markaa rabbi waxba kuma cusla marka waxani waa wen yahay ha odhane waxaad noqotaa saaxiba himatin caaliya wax weyn alla weydiiso ilaahay waxba kuma weyne qaala waxa uu yidhi markaa zakariya rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcal iyeeli haddaba aniga aayatan calaamad aan ku aqoonsado inuu ilmihii calool galay qaala wuxuu rabbi ku yidhi aayatuka calaamadaadu waxa weeye allaa tukalima inaanad la hadal annaasa dadka halaaa layaalin habeenno saddexa sawiyan xaal aad tahay mid dhammaysoon waxba kaa dhinnayn oo fayow yacni adagoo siman oo fayow oo caafimaad qaba hadalka in lagaa xidho ayaa calaamad ku ah hadalka laga xidhayaana waa hadalka qoomkiisa ee hadalka iyo dikriga alle lagama xidhayo ilaahay waa xusaya hadhiya habeenba halkan waxaa la yidhi halaaata layaalin suuratu ali cimraanna waxaa lagu yidhi qaala aayatuka anlaa tukalima annaasa halaaata ayaamin ilaa ramsan waxaa la yidhi zakariya w astaan iyo calaamadaad ku aqoonsato waxaa kuwa ah saddex maalmood dadka inaanad la hadal dee farfiiq iyo ishaare iyo tilmaan mooye haddana waxaa la yidhi wadkur rabbaka kaiira wasabix bilcashiyi walibkaar rabbigaa in badan xus oo galabtii iyo aroortiiba ilaahay nasahoo ceeb iyo xumaan oo dhan ka huf marka dikrigu waa u furanyayey hadalka dadkunbaa laga xidhay marka waxaa la ysku waafajinayaa halaaata ayaamin iyo halaaata layaalin dee waa halaaata ayaamin bilayaaliha waa saddex maalmood oo saddexdoodii habeen wata marka aali cimraanna maalmaha la cabiray halkan maryamana habeenadaa la cabiray waanay wada socdaan fa kharaja dabeed waa soo baxay zakariya calaa qowmihi qoomkii iyo tolkiibuu ku soo baxay oo min almixraabi meeshii sarraysay uu ku cibaadaysanayay ayuu kasoo dhaadhaco uu ka soo baxay mixraabku kanaynu ku tukanay aynu gallee masaajidada ma aha waayo maxaariibta wakhti dambe ayaaba dee samaynteedu ahayd oo wakhtiguu qur-aanku soo degayey iyo xilligii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo maxaariibtu ma jirin dib baa laga sameeyey laakiin waxaa caado ahayd meel sare oo guriga ka sarrayso oo dee waxa weeyaan ambiyada iyo awliyada iyo dadka culimaduba ay ku khalweeyaan ama ku cibaadaystaanoo si ay dadka uga gaar noqdaan marka mixraabku waa goobtii cibaadadiisaoo guriga xagga sare kaga taalay fakharaja markaa waa soo baxay zakariya calaa qowmihi qowmkiisii buu ku soo baxay oo min almixraabi meeshii sarraysay alla uu ku caabudayay ayuu kaga soo baxay fa awxaa dabeed wuxuu u ishaaray ilayhim iyaga an sabbixuu ay sabbixuu nasaha rabbigii nasaha oo ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufa bukratan gellinka hore iyo wacashiya gellinka dambaba yaa yaxyaa khudi lkitaaba faqulnaa lahu waxabannu ku nidhi markiiba yaxya waa dhashay dabadeed wax yar markuu jiraybaa tafasiirtu waxay odhanayaan saddex jirba isagoon dhaafin markiiba xukumka iyo xikmaddaba waa la siiyey waana loo waxyooday markaa yaa yaxyaay faqulnaa lahu yaxyo waxaanu ku nidhi baa la wihi yaa yaxyaa yaxyow waa isagoo yarba khud qaado alkitaabo kitaabka waa kitaabkii towraade biquwa xoog ku qaado macnaha dadaal iyo dardar si daciifa ha u qaadane dadaal iyo dardar ku qaado wa aataynaahu waanu siinay yaxya alxukma xukumkii iyo dadka inuu kala saaro ama nebinimadii waanu siinay iyo xikmadaba sabiya xaaluu yahay sabi isagoo caruura ayaabanu xikmadda iyo xukumka nebinimadaba aanu siinay wa xanaanan naxariis baanu siinay oo min ladunnaa agtayada ka ahaatay oo dadka ugu naxariisto wa zakaatan tahirnaan iyo dembi la-aan baanu siinay iyo toosnaan wa kaana wuxuu ahaa yaxya taqiya mid allihiisa ka baqa wa baran mid u samafaluu ahaa biwaalidayhi labadiisa waalid samafalka labada waalid waa sifada ambiyada iyo awliyada saalixiintuna inay sameeyaan la doonayo samafale labadii dhalay u samafala ayuu ahaa walam yakun manuu ahayn yaxya jabbaara mid kibraani oo dadka dhiba ama qasba oo waxaanay karayn ku muquuniya ma ahayn kaasoo casiya rabbigii caasiya ma ahayn wa salaamu nabadgelyo calayhi yaxyo korkiisa ha ahaato yowma wulida maalintii la dhalay wa yowma yamuutu iyo maalinta uu dhimanayo wa yowma yubcad saddexdan waqti waxaa loo cabiray bay culimmadu yidhaahdeen waa axwaasha insaanka soo marta saddexda ugu daran oo marka uu dhasho caalamkii iyo calooshii uu ku jiray wax ka duwanoo adduunya ayuu usoo baxayaa oo isagoo ooyo qaylinaya oo ka caloosha hooyadii ama urka hooyadii ka soo baxaya waa xaalad adag marka uu dhimanayo adduunyaduu yaqaanuu ka tegayaa oo caalamulbarsakh oo ka adduunyada aakhira u dhexeeyo qabriga noloshii ah ayuu gelayaa oo waa meel ku cusub oo cabsi badan wa cinda albacthi xayaatadii barsakh ee qabriga ayuu ka soo baxayaa oo noloshii abadiga ahayd een dhammaanayna aakhiro oo ku cusub buu usoo baxayaa marka axwaashii insaanka ugu adayga badnayd ayaa nabadgelyo iyo badbaado ilaahay korkiisa u yeelay marka ha ahaata ama way ahaatayba khabari ama ducaayo wa salaamu nabadgelyo ayaa calayhi korkiisa ahaatay yaxye yowma wulida maalinta la dhalay nabadgelyaa korkiisa ahaato allaa badbaadiyey wa yowma yamuutu iyo maalinta uu dhimanayana korkiisa badbaadaa ah wa yowma yubcathu maalinta la soo bixin doonana korkiisa badbaadaa ah xayan xaaluu yahay mid nool wallaahu aclam